cashirka waa ka xumahay soomaaliya inay kashato oo madaxda mataqaanaa hadda markaas muqdisho ka arimaysa maadaama ay tahay muqdisho xaruntii wadanka looga arriminayay in la imaado shirarka markay ku baaqaan in awaamiirta qaranka halkan ka baxdo in gobolada iyo degmooyinku ay taliska caasimada iyo wixii markaas kisia ku shaqeeyaan sidaas buu muxuuha saas wey dowladnimadu sharcigu saasuu qabaa maamulku saasuu qabaa hadda waa loo jeedaa marka labadaa oday ee deri iyo ninkaa leda axmed madoobe waan ka xumahay de waxaan isleeyahay marka dawladnimadii bay fasaadin waxay la dagaalaa la dagaalamahayaan waxa ma garanayaan waxay la dagaalamahayaan qaanuunkii waxay la dagaa la dagaalamayaan tali talintii xamar iyo caasimadnimadeedii waxay la dagaalamayaan sharcabar qaadashadii waxa loo ah nabadarka loo yaqaano marka laakiin ma fahamsano waxay u malaynayaan inay farmaajo la dagaalamahayaan qofka madaxweynaha ah ee markaa jira ama dadku ha jeclaadaan ama yaanay jeclaanin ee caasimada fadhiya ama ra-iisul wasaaraha markaas waxaa waajiba oo dastuuri ah in dadka iyo dowlad goboleedyada iyo dowladaha hoose ay la shaqeeyaan haddii arrintaa la sameyn waayo nooc ka mida dembi xagga qaanuunka laga gelaya maamulka waa dembi muxuu ahaayey masiirka ummadda soomaaliyeed iyo xitaa carruurta dhalan doontiya daxas laga laga gelaya wey gole deegaana waad ogtahay inuusan qaraar baarlamaanka federaalka leeyahay ama qaraar xukuumaddu leedahay iyo qaraar caasimada kasoo baxay inaysan gole deegaan iyo xildhibaano heer gobola ka hadli karin sharcigi baa la ilaaway dowladnimadii baa la ilaaway maamulkii baa la ilaaway xitaa behavior iyo dhaqankii waa la ilaaway suubanaa marka waxaan ku talin hayaa intay goori goor tahay shacbiga soomaaliyeed ee samadoonka inay inay qaanuunkaas iyo maamulkiisa uhogaansamaan oo dadka lala hadlo oo deni iyo madoobe imaadaan wadankan kala qaybsanaan soddon sano ku jiray intaa ka badana lama lama sii wadi karo haddi xalka wuxuu ku jiraa dawlad baan rabnaa soomaa waa inaan dawladoon noqono waa in dawladnimada loo hogaansamo xamar maxay oga duwanta magaalooyin kaleeto xamar waa xaruntii looga arriminayo wadanka soomaha soo madaxi dalka ma aha haddii xamar iyo madaxda joogta markaas ha ahaadaan kuwan kuwa shalay tegay kuwa daraatankii ahaadaan ama kuwa imaan doonta war talinta xamar hay-adaha dawladeed ee baarlamaanka dadkao dhan wadaleeyihiin soomaaliyeed xamar fadhiya xukuumadda golaha wasiirada oo dalkao dhan wadaleeyahay madaxweynaha ummadda markaas oo ah shaatigii qaranka ama muraayadii qaranka ama xeer xeer xeer ilaaliyihii muxuu ahayy dhowrihii wadanka oo muwaadinka ugu sarreeya ah iyo caasimada ciddii barbar marto oo wax kala raadisa ogaada shacbiga soomaaliyeed waa qarandiid waa cadow shaqeeye waa dawladiid waa wax kale ku jira